la maraa waxyaalo badan oo tashiyo badan oo ku saabsan masraxda dunida guud ahaan soomaaliya gaar ahaana gobollada jubbooyinka waxyaalahan ka wada hadallana waxaa mabdiya waxaan isla wada qaadanay bay ahayd iyaday ka mid ahayd sida ciidamada soo xaroolaya iyo qaabkii laga yeeli lahaa waanu aragti midaysan ka qaadanay iyo arrinta shirweynihii dib u heshisiinta ee ka dhacayay adisaabo lagu soo qaatay oo ahayd in kismaayo muqdisho labadaba ka dhaco in wejigiisa hore la isugu taga muqdisho kadibna kismaayo loo soo wareejiyo iyadoo wixii intaa dheer ay noqonayso qodobada aan sida aadka uga wada hadalnay isku aragtina aan ka noqonay waxaa ka mid ah arrinta ciidamada magaalada banaankeeda ku maqanay sidii loo soo xarayn lahaa iyo arrinta shirweynaha oo wejigiisa kuwaa magaalada muqdisho insha allahu tacaala lagu qaban doono dhammaystirkiisana magaalada kismaayo lagu qaban doono dhammaan qodobadii aan ka wada hadalnoo dhan si wanaagsan iyo isdhaafgala fiican ayaan ka wada yeelanay anoo fursada ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan dhammaan u baaqo caalamka hadday ahaan lahaayeen kuwa deeqaha bixiyo iyo dowladaha iyo ururada intaba inay si degdega ugu soo gumadaan guud ahaan gobollada naqooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo oo runtii